dadka ku nool tuulada nuukaaya ayaa waxaa soo wajahday xaalado caafimaad daro waxaana tuulada ka dilaacay cudurro ay ka mid yihiin kaadi dhiigga iyo tiifowga iyadoona xiliyada kuleelaha ay dilaacaan cudurrada ceynkan oo kale ah gudoomiyaha tuulada nuukaay axmed cabdiraxmaan cabdi oo aan khadka telefoonka ku waraystay ayaa tilmaamay in muddo ka badan labaatan maalmood ay cudurradani la daala dhacayaan bulshada ku nool deegaankaasi xaalada caafimaadka tuulada waxaa ka jiro sida malaariyo tiifow kaadi dhiig intaasaa ka jirta tuulada waxaa alaan bishaan soddonka maalmood caruurtaada wixii oo badanaaba todoba sano kasoo hoose dadkaabaabergbergub ahaa cudurkaas waxaa ku badan yahay inta ilmaha adiga todoba sano wixii kasoo hoose maxaa bilaada malay malaayo carmacarmaan kucunmaya sidoo kale waxa uu tilmaamay in tuulada aysan lahayn goobo lagu dabiibo dadka ay soo ritaan xanuunada kala duwan isagoo ka codsaday wasaaradda caafimaadka hirshabelle in ay daawo gaarsiiso tuulada islamarkaana goobo caafimaad ay ka hirgeliso tuulada nuukaay maya maya xarun male maandeer inaan aad uyihiin waxaa aad leedahay jooryar dadka loo wado dadka bulshada walaa tuulada waa weyntahay laakiin tiradeeda maxay sheegi karaan waa soddon mil afartan mil waa laakiin tuulada waa weyntahay todoba boqol iyo hadaa bacqoosi waay laba cunug camraa la wadi waana la soo celiy waxaa waa xanuunsiin waa jiraan wasaaradda caafimaadka hirshabelle waxaan ujeedinayna inay maaragtay cuduradaas naga caabiso daawooyin inay noo keento xarumo caafimaadna ma qabno
inta badan qaar ka mid ah tuulooyinka hoos yimaado deegaanada gobolkan shabeellaha dhexe ayaa ka cabanaya xaaladaha caafimaad daro waxaana inta badan ay codsiyo u jeedinayaan mas-uuliyiinta maamulka hirshabelle si looga qabto si wax looga qabto baahiyaha ay qabaan